darbigaa nagu soo aadan oo guryaha nabigu kusoo aadan yahay oo waana soo dhex galay hadda aniga gurigeyga saddex bilaabo aniga gurigeyga u jiraa marka dhibaatadaasaan ka cabanaynaa waxi anagu hadda dawlad baan yeelanay dhulkan kenya ayadu ay leedahay maam iyo sharci in lagu kala baxo dawladda nabi soomaaliya ay imaato oo anagu dad yar ma nihin toban kun oo qoys dad yar ma aha waa dad saas u fara badan haddii dad meel cidlaal dhigi karana ma nihin abaar baana hayso dhibaataana hayso maalin gelinkeed waxaa laga yaabaa inaanan saddexda waqti cunno aan helin haddana hooyiga nebi aan deganayn haddii nagaga bixi dhibaataa nala soo gudboonaanaysa ilmo yarar baa haysanaa markaas dawladda nebi baan codka u dirsanaynaa madaxweynihii aan doorano intaad ogeyd aan u sacabsinayno saddex afar iyo labaatan saac iyo afar labaatan saac farxadiis aan wax la cuni weyno hana soo farageliyo annagiyo siiya dhexdanada ha soo galo hanoo soo diro w